waa mahadsantihiin dhamaantiin idaacadda markib iyo axmed markasaalixiin labada waa mahadsantihiin horta guud ahaan gobolku wuxuu wajahayaa siyaasado badan oo wadaarsan xagga amniga marki laga eego iyo xagga maaragtay iskuxirnaanta gobolka iyo xagga dhaqaalaha mideynteeda iyo xagga maamulka gobolka meelta cambi marayaan laakiin siyaasadaha soomaaliya ka jira iyo faragelinta dawladda kenya taagsan dhibaatada hadda gobolka aytaas weye ayadana waa laga gudiyaa waa maqlaya axmed madoob oo shaqada xirayo oreextaan ciidanka dawladda la raadin maamulka gobolka falastiin aanaa lagu celinin wax doorashada ka dhacaysa male waa maqlaynay waxaan islenahay wax saameynay ku yeelan doonta ma jirto ciidankan waa ciidan dawladeed ciidankan maaha ciidamo ajnebi ah maahan ciidamadana sidooda waxaa loo tababaraa difaaca dalkooda gudahooda iyo ciidooda iyo calankooda loo tababaraa baahiyaha ciidan ay soomaaliya u qabto ka gees ka gees ay baahi ciidan ay qabtaa deena qabtaan odataa horkeedu waa warka iska yiriyo maaragtay ciidan hala celiyo waxa la yidhaahdo ma jiraan doorashadana way dhacaysaayo garbahaarbay lix iyo tobanka xildhibaan iyo kuwo kaleo weliba cabasho qabo oo aan iska jejeedo gobolada gobolka la dhexe isaga waxay ka dhexi doonaan garbahaarbay axmed iyo hadalkiisa iyo kuwa la joogana waxay maaragtay hadda leenahay helitaanka ku sameynayaan ma jiro marka waxaan rabnaa uun keliya dadkaan inaysan wax maaragtay saameyna iyo khalqda siyaasadeed iyo waxba inaysan ku yeelanin wadanka dawladda ka jirta isagoo aqoontii jubbaland haysanba wuxuu ka qaybgalay shirkii iyoidin shirkii wadashiga ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa mid laga soo saaray uuna wax ka soo qaatay oo ahayd isdayd walba in laba magaalo loo adkeeyey doorashooyinka iweyna jubbaland ka mid tahay oo hadda marka uu ka bedeli karana ma jirto annaga aragtida iyada waxaa weeye un shirkaas inaan maaragtay dareyno oo qaban halkaa ka shaqayno kuqobsoomay ah guddiyahaana halkaa ka qabanaynaa sidii maaragtay aan ula qayb qaadan lahayn haddii alle dadka degan gobolka siyay u qaban lahayen doorashadaas una soo dhaweyn lahayen marsidaas farada badan oo ilaan doonta gobolka iyo si loo helo cadaalad oo musuqmaasuq ka dheero odayaasha laftooda inaan maaragtay xiriir la tagaan dhalinyarada arrimaha bulshada gabdhaha dhammaan inta sida kusaysana waxaan rabnaa inaan maaragtay aanu wixii wacyigelina iyo haddaan dib usoo diri karnaba maarata qulajoogta iyo ganacsadadii meesha la ay isku yimaadaan meeshaas in looga fogaado maarata waxda marin iyo musuqmaasuq looga fogaado oo ay gasho doorashadaas maaragtay gacmaheena ku jirta musuqmaasuq iyo xajaamarin laga fogaado arrimahan haastaan anaguna wadnaa saasaan ka qabna gobolka iyo meesha marayana madax wanaagsan weye waxaan dastaamayno hadalka xadgudubaadsana ma aaminsanin waxaa kaloo baan ku jiraya kuwa mareexaanka ah oo meeshaan kasoo jeeda sahiix oo jooga meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo kismaayo waxaan leenahay walaalayaal dhulku waa dhulkiini dadkuna waa dadkiini imaamada garbahaarey haddii hal siyaasadeed ku jiro kuraasi allahileen waxay taallaa garbahaarey dhalinyarada haddaad siinjeda odayaalkiisa haddaad hal siyaasadeed leedihiin iyo haddaad odaynimo ku shaqaynaysaanba labadaba waxaa laydinkaga baahan yahay inaad gabaadaan meeshii deegaanka tahay oo deegaan doorashada agu lahaydeen dabcan kismaayo waa deegaanka tagi oo waxay la mid tahay gobolka gabay la mid tahay loo eego deegaanka meesha oo majority baan ka nahay laakiin dacwima aan hadda ayna jirin xorriyad buuxda oo aan waxnaga ku maamulan karno ayaa tobanka xildhibaan oo meeshaan ay leedahay waxaa loo wareejiyey garbahaarey taa macnaheedu maaha marka ay waxba kuma lihin maayaa magac iskale waxay la mid tahay bacbeere iyo luuq iyo gargaari iyo madaxa way la mid tahay kismaayo deegaan baan ku leenahay dadka ugu badan baan nahay majority baan nahay laakiin weli lama gaarin xilli aan xorriyad ku dooran karno xorriyad aan u leenahay inaan maamulano codadkiyo dhulkaas waa dhul haysto weye soomaaliya dhan baa laga haystaa annaga keliya lagama haysto soomaalida keliya lagama haysto dadka reer jubbaland oo shucuubta reer jubbaland keliya lagama haysto qarandamadii soomaaliya dhan baa laga haystaa oo dawladda kenya haysata ayadaasna dawladda la xisaabsanaysaa waad ogtiin maalin walba dadka way leynaysaa waad sumaynaysaa marka kuwaan walaalayaan oo kasoo jeeda meesha waxaa leena imaada soo dhawaada gardaarda imaada baareer imaada lagu imaada hanka siyaasadada ku jira la dhexgaada habaturteedii ma siinaayo amadadu idinku tilmaamo falastiin baa tihiin oo maaragtay dhulkii baa laydinka haystaa waa arrin aan idinku layn adinkana idinlaakeyn aada sacdarra idinkugu ah adinkoo kismaayo iskale inuu falastiin idinku tilmaamo adinkoo jubbaland majoorasiga inuu falastiin idinku tilmaamo oo waxaad u baa isu geysato anagu mar walba walaalaha wiilasha dhagaatiyiin odayaasha dhagaatiyiin waxaa leenahay soo dhawaada gacan furan soo dhawaada imaadaa leenahay marka dhaxmadow hawsha halkaasa ballaarsiyaa ka rabno in wax walba sida loo qabsay ay u qabsoomayso waasa maarti kaso way ka rabnaa waan insha allahu waxaan kala shaqeynaynaa mudda wanagsan ee gobolka oo hadda isku xiraa dhalinyarada wixii aan la qaban karnana waan la qabanaynaa dad badan oo kasoo ra'yo ganacsata iyo dad badan baa maanta hawshaas ku hawlan guddiyo aan ku samaynaynaa qurbaha xitaa laftooda ka imaan doona marka hawsha dhadu halkaasay maraysaa waa tahay suldaan gurey su-aasha kale aan jeclayna ku ideeyaa waxay tahay ma kuu muuqataa mar uu hadlayay madaxweyne axmed madoobe wuxuu ku adkaystay in ciidamada laga saaro gobolka gedo islamarkaana dib loo soo celiyey maamuladii degmooyinka gobolka taasi oo uu sheegay haddii aysan dhicin inaysan qabsoomi karin wax doorasho ah maadaama soo xulista guddiga doorashada sideed xubnood uu asaga shakhsi ahaan soo magacaabi doono dabadeed in laga doonaya garbaaraya inay tagaan marka arrinta noocaas iyo wakhtiga lagu jiro iyo qorshaha loo diyaariyo doorashada ma kuu muuqataa inay sii socon doonto hawshaasi horta guddigan doorashada iyo waxay kala tahay doorashada maxadsamay doontaa ciidamada iyo maamul baa ku xilooyin hadda ciidankan waan ka hadlay oo ciidanku maaha ciidan xidmid ah oo ciidamo dowladeed oo shisheeye ama dowladda soomaaliya naga baxay leedahay maaha waa ciidamadii qaranka soomaaliyeed weeye meeshaas uu joogo ogsmaayaa ay joogaan ilama iyo waxay joogaan meesha la yidhahdo garowe ilaa gaalkacyo ilaa sidaa kasmaayay joogaan ciidamadana waa ciidamadii qaranka soomaaliyeed horta warkeeda waa waa maaragtay iska hawlay ciidanka dowladda ka baxeen oo dalka gobolka soomaaliya ka baxeen oo xuduudihii iyo dhulkii lageexayo kenya ay boogaysay maanta ay nabadgelyo tahay oo shucuubta dadka deegaanadaas ay ku marteen hadday tahay xagga alligixisada iyo hadday tahay xagga faragelinta dowladaha shisheeyahaba ay kaga xiseen oo wixii loo talabaray iyo wixii loo qoray oo kisaabka loo siinaayana ay tahay kabaxankii waa in iska hadlay weeye taa horta iyadu hadal madaxa waxaas laga jawaabo ama laga doodaba maahan waxaan ku aqray doorasho ma qabsoomayso doorashadu waa qabsoomaysaa lix iyo tobanka kursi iyo weliba kuwo kaloo keenaysa inay kusoo fiiraan sidoo arkeysa waxaa jira gobolka soomaalia xadada kasoo jeeday inay walaac ka muujiyaan inaysan tegi karin kismaayo kuwa dooran karin kuraasta ay leeyihiin magaalada magaalada kismaayo xag amni awgeed ayna cuntadeed loo wareejiyo kuraastooda gobolka gado ee magaalada gadaharay wayna dhacaysaa arrintaas oo dareenkaas iyo dacwadaas waa gudbiyeen guddiga khilaafaadka masalayntooda iyo dowladda dhexe iyo waxarig u gudbiyeen waa rajaynaya inaas marka doorasho ma dhacayso baa hadal ayadana la midhakiyo ciidamada kale oo ah ciidamada ka baxeen gobolka taas marka ina halkaas dacwaa waxaa soo haray maamulka gobolka maamulkaas ku jira gudoomiyihii gobolka gado wuxuu noqday nin gudan waayo waajibaadkiisa mideeyey amnigii hawl wanaagsan baa waa gobolku macnaheedu waxaa weeye laga qaado kuwa oo kuwa kale kuwa u aasado oo gobolka safaralla ka midahayay oo gobolka dadka midahayay oo gobolka aan nidaam ku samaynayn halaygu dhiibo wey warkaas marka annaguna haddaan nahay shucuubtaa kasoo jira gobolka waxaanu aad u taaniyeynaa maamulka cusub hadda ka shaqaynayo gobolka gado marka ayaala waxaa jira dee qofka binaadamka usan ku bakin hadduu hadda oga dara lahaa kuwa kula jooga ku qancay oo hor fadhiya oo qacinayay oo falastiinka uu ku tilmaamayay hadduu ula jeeday ku qancay ayaga oo inaad maali ka tahay ku qancay hadduu ula jeedayna de waa aragtidooda ayagay maaragtay waxay ku tahay maadil ku tahay hadday ka dhab tahay asagana oo dee radiisu halkaas ay maraysaa وبعد وأنواع وين كان أول ما عمل ماشي كتب شيري يفصلوا هذا وأنوي لأنه عم بقى دولة يفتح أنا هون كل هذا marka ayadana waxaa leeyahay marka walaal doosha way dhacaysaa kutigaan waxaa soo haray kutigaan leeyahay anaa gacantiga ku magacaabay sababta goolku jiro goolka ku ballaamaydaa jirka ku ballaamaydaado waa saddex gobol wey gobol gacanta kuma jiro soorxe waa maqan tahay toban gobol oo kale todoba sane laba dibaa ka banaan waa waa meesha layaado kismaayo iyo meesha layaado madow halkaana markii lagu daro dibada gobolgarka waa sideed dibmo xor ah sideed dibmo oo xor ah baasigaagada ka degan sideeduna maamulkooda waa midaysan yahay nidaamkoodu midna looma caburin kara marka qof keligiisa looma caburin kara macna ma samaynayso anaa magacaabayo sida qabanqaabadii guddiga magacaabadiisa way wataa iyagaa maaragtay magacaabanaya guddiga uga qajinayay doorashooyinkaas oo puntlandana axmedna waxayadaaayo gobolka iyo shucuurkaas doosha la gelayaa iyo sidii laisku soo afdartay oo xamar looga heshiiyey oo maamul goboleedyada federaalku ugu heshiiyeen uu fulin waayo mana maysa in la yidhahdo axmedka gudiyadii laga sugayaay waxaa magacaabaya farasaas oo gobolka jibaan magacaabaya maclimu isagaasa halkaasaana saasaa loogu hawlgelayaa dowladda dhexana waxaa laga rabaa iyada inay maaragtay dadka aysan u caburinin qof maaragtay inay iska af oo maaragtay dadkiisa noogay dan kale iyo mid soomaaliyeed iyo mid sababba aan makanin inaysan iyada u caburin baa iyada looga fadhiyaa annaguna inaan midow midoowno oo kuwa naga maqanaa u yeerano midnimadii iyo jidkii iyo dhisihii gobolkana ka wada qayb qaadanaana ka rabaa waxaa kaloo maaragtay rabaa inaan ku darsado fargelinta ciidamada kenya ay ku hayso gobolka iyo duqeymaha ay ku haystaan maaragtay waa in iyadana dowladda dhexe iyada dowladda iyadaa u dhaaratay dalkan iyadaa maaragtay waajaas iyo qarannimo ee loo dhaariyay ay ka dhexeey waxyaalaha kudhacaya dadka shacabka gobolkeeda degan kuwa la xasuuqayo kuwa la kaxaysanayo kuwa xoolahoodayo wala yaradaha la dhacayo وكانت مختصر دولة الفدرالية الصومالية علينا دولة وقالنا مع عبد الله فرماتهم يوريد الوزارة القبل هاي كلمنا كواب بالنجاح في الحساب بما تقولي كثير أنا هي هي وإسرائيل كواب تاجد هو يقولون إستيضاء تعبين في حقوق يتقين طلاعة كم تباع الجبرة الجبرة الله هي تشعوب تاجده فإذا موقفه بدأ يوشروي وديارده وبيبسرية كواب يتقين talaabooyin intixaabayada laga rabo waxaan ku adkeynaynaa dowladda waan ku adkeynaynaa in arrintaa jawaab cad ay ka ugu dambeyn isjiijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland dan ma u tahay shacabka gobolka gadow wallaahi horta aniga ima muuqato isjiid siyaasadeed dowladdu ayada kadhaw xiran jirtay sababtoo ah ninkan waktigiisina uu dhamaaday jubbalandna laba sannadood baan soo dhaafnay wax maamula kala jiri barnaamijka siyaasadeed oo maaragtay dhibaatada ku ah jubbaland dowladdu ayada furtay maalmaadi waa qoonsatay laba sannadood xamdulillah ay siisay ma looga dalnaa lafteeda mashariica laga eego isdiwanasiiin iyo maamul loo dhowayahay lawada qof lagu gaaro ay ahayd haddana in uu u isticmaalo axmedulada si uu rabo maahan maaswaxsaxa mana rajaynayno shucurta gobolka inay saameynayso jidka ka dhexeeya axmedulada iyo dowladda dhexe sababtoo anuu maradaa gobolkina ammaan yahay maamulka gobolkana uu shaqaynayo dastuurka dalkana wuuba qabaa gobol ahaan inaan maaragtay inta laga helaayo maamul jaysan oo ka ballaan leeyahay laga helaayo maamul ahaan inaan ushaqeyna dastuurka dalkaa baxaya marka wax dhibaato oo hadda ka imaanaysa wax hadda caqabada oo horta taagayo wax hadda annaga naga taagan kama jirto hadallada kasoo yeelaya axmed madoodana waxaa fasaad oo saameyn oo kuma yeelan doonta haddii aan la isku doorashada gabdaharday iyo shucuubta dowlad degan iyo martay nidaamkooda iyo maamulkooda midna wax saameyn oo kuma yeelan doonta waxaa soo haray waxaan kaloo maqlaynaa dad baa imaanaya magaalada heerla oo wujuud ah oo ka socda axmed madoobe waxaan leenaha kuwa loo soo diray meesha loo soo diray wafti markii ku sheegay inaan wafti ahay kaliya ragga meesha jooga waxaadii dadkii falastiinka aanu sheegayay oo laysku soo masaafuriyada oo la yidhi haddaan gobolkii gacantaadna ku hayno daa keeni karna wadayda marka adigu idhaafo meesha aysan aada hawaya macnaheedu boogi maaha looma looma dhigi karo dhinaca kale oo ah dadki xaqiiqa raadin aweeye واي ولا صبحي ايش انا الكيري ايوا جدا برا بارتيا جدا تليفون تبغى ياخذ معي الكوضات شو هي انا ما استاذ وين اقدر واقفتان وين اطلع وتواجه دكتي دكتي وين اتواجه برا وين اقدر اتواجه وين ربي هي دكتي ناس كسوف كسوف احمد وين طاي انا اقول خسرت طاي ثاني اورد داخل معاه انا شيء هي زي اورد اوكلاتيني هذا بردي أنا أحول وحدود التسعة إنسان أرد إلى طول.
وقتها يقول دبين. waata ugu dambeyn suldaan gurey adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan warbaahinta markabley maxaa baaq oo aad u jeedin lahayd shacabka ku dhaqan gobolka gedo hadda u baaqanta idaacadda markabley waa idaacad u adeegta dhammaan ummadda soomaaliyeed daawan jubbaland gaar ahaan gobolka gedo aad baan ugu faraxsanahay in idaacaddii idaacad weyn oo markabley leeyahay ay ka dhigta tahay gobolkii waxaan gobolka baaq dadka shucuurta u dirayaa shucuurta gobolka gudo inaan jeclaan korsataa khilaafka dhexdiisa hadda ka dhexeeya ma jiraan u diyaargarowdaan doorashadaas si nabad ah oo maaragtay nabadgelyada aad ka kaastaan ciidamada dowladda nabadda ilaalinayana aad garab siisaan say u sugaan nabadda adinka dhexdiinana maaragtay aad ka qayb qaadataan say u dhexlaan doorashadaas waxa maaragtay dhibaato idinkaga imaanaysa ma jirto dhinaca jubbaland iyo axmed madoobe maamulkiisa jubbaland adinkaana marka adigu ku ballaantiyey ee adigu ummadda soomaaliyeed goobtiisa adigaa laydinka rabaa haddii doorashada dhacdo oo arrintaa doorashada fiican looga dhacdo waxaa wadnaa oo qabanqaabinaynaa shil weyne ka dhaca degmada garbaharey oo dhaqaalihiisii iyo wahaysbaan ururinayno kaasoo rabno inaan jubbaland ku dhigno sugidaasna ummadda soomaaliyeed ee deegaanka u ah jubbaland gool dadka suuqyada siyaasiyiintooda odayaashooda dhaqanka dhalinyaradooda aqoonyahanadooda iyo gabdhahooda arrimaha ururada bulshada oo dhan ee gooladaas joogana inaan ku keenaa sanidari laakiin waxaan ka hormarinaynaa marka hore intaan doorashada oo degdega ah markaas kadibna waxaan dhisanaynaa nidaam loo dhanyahay oo dastuurkiisii loo wada dhistay oo calankiisii loo wada adkaysay oo casradiisii loo wada adkaysay oo dadku ay isku raacsan yihiin qaybtiga halkaas lagu qaybsaday maamul ay leedahay jubbaland aan ku dhisan doonaa sidaas darteed gadow waa inay noqotaa hooyada jubbaland waa inaad gacmaha ka furtaan meel fiican bay wax barayaan sidaasad wax ku wadaana iyo maamulkiina la shaqaynaysaan iyo ciidamada qarashka sida oo soomaaliyeed amniga sugaya oo la shaqaynaysaanna waan ku faraxsanahay taas waa baaqa aan u dirahayo annaga jaalid ahaan nala jirana maaragtay waa ka shaqaynaynaa inaan kala shaqayno horumarka gobolka inaan kala shaqayno amniga gobolka inaan kala shaqayno qarsoomida shirarkaas daba yaalla inaan kala shaqayno wafdiyo maaragtay inaan u kaldabno oo rag maaragtay kala shaqeeya hawshaas ay yimaadaan magaalada dhegahanaga xikadeeda xubnaa dhawaan inay yimaadaan oo labadaas inta ka qayb galaa si alla sino iyo dhalida oo dhaqaalaheeda iyo aragtideeda iyo farankeeda way isku beeri doonta marka aad iyo aad baan ku siiyey mar kale dowladda soomaaliya waxaan baa ugu dirayaa inay arrimaha soomaaliya ku hayso dowladda kenya xuduudda gobolka gadow duqeyn kale asbuux dhinacsow kale soo dhacda inay ka bixiso ayadaa mas-uulka shucubtii ka soo jeeday gobolka haddaan hay duqaadkii waa naga yaraaday awood waxaan heli karno inaan ku dagaalamno وعملي أو شعب معها يدود كي أعتبار في فكرة سواء وصل كما جاءت في من إخبار العيلة تذكر بعدما نظام دولي عارض اليوم في بعض الوكيلات أخرى ماتا شر على الأسرة شر إلى ذكر الإنسان يا غوثي دولي دولي بعد ذلك أردت أن تذكر الإسلام معنا ما إنت نجاري يعملوا كذا أبو غوث كذا ذكر إنسان نجاري فكذا أنت هم ما تذكر ورياشا إذا عدد مرتبلي يو شعب قد ما هو